shaam ambaadka waa kuwa beeralayda ah ee shaam ka imaan jiray ilalmadiinati madiine imaanaya libeyci daqiiqi wazayt shaam bay kuwa beeralayda intay ka soo qaadaan waayo daqiiq iyo waxay soo qaadayaan saliid iyo markaasay madiine keeni jireen oy ka iibsan jireen shaam baa wax looga keeni jiray dhulkan xijaaj beere ma lahayn nabiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam nimankii reer ruom inay ciidan diyaarinayaan halkaa isku aruursadeen markaasuu nabigu muslimiinta wuxuu ku amray inay baxaan oo meeshay joogaanba loogu tago intayba ayuu duulaha soo qaadeen in halkooda lagu weeraro wey wuxuu markaa nabigu duulay calayhi salaatu wasalaam wakti aada u adag oo kulul wey fii xarin shadiidin wa safarin baciid muslimiinta marka uu u caddeeyey inta hore o dhan nabigu markuu duulayy markuu meel u duulayy wuu tawriyaysan jiray markuu xaggaa u socday wuxuu dhihi jiray meel heblaan ujeeda laakiin qadwada ayada wuu caddeeyey oo wuxuu yidhi tabuuk baan u jeednaayo hala diyaar garoobo si dadku macnaa ay u diyaar garoobaan weliba aad bu ugu boorriyey oo dadka hantida la inay wax bixiyaan ayuu markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam aad dadka ugu boorriyey cusmaan binu cafaan radia allahu canhu yani mujahizu jaysh lcusra la yidhahdaaye mujahizu jaysh lcusra waktigaa adaygu jira ninka ciidanka yani kala barba ama yani badan ba yani wax badan yani amba bixiyey buu ahaaye yani maal ku bixiye wuxuu diyaariyey safar baa waxaa uga soo galay laba boqol oo riti oo safar badeeco wada madiine u wada ayaa shaam ka timid asagu u leeyy waktiga ayada faxawalahaa ilaa sabiili illah fii sabiili illahi buu u leexiyey safarkii labada boqol ahaa markuu soo galay baa la yidhaha badeecadii ay timid iyadoo madiine aada looga sugeeyo ayaa dadkii ganacsatayaalkae tujarada oo dhan baa u yimid oo waxaa la yidhi shilinkiiba shilin baan kuu saaraynaayo nagu wareeji badeecada ma raba buu yidhi shilinkiiba laba shilin baan kaaga dhigaynaa baa la yidhi waayahay ma raba buu yidhi wax ka badan baan oo waxaa wax ka badan xageed ka heli baa li shilinkiiba laba shilin faa'iide ka badan inteed ka helaysaa baa li maalinta adig wuxuu yidhi waxaan haystaa shilinkiiba toban sagaal la ii saaraan haystaa i maysiinaysaan shilinkiiba sagaal ma ii saaraysaan adduunyadaba kama jirtaa waxaas xageed ka arka weligaa arki maysa baa li ya waay waxaan idiin sheegayaa buri labadaa boqol oo riti oo gaadiidka oo yani badeecada ah fii sabiili illahi baan ku bixiyey ya man man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha soo ilahay marin hal xasana ninkii la la yimaado toban baa loo laabaya haddee shilinkii sagaal baa loogu daraya toban bay noqonaysa faaidaasaan haysta waan isku hubaa bule iska haysta labadiina shilin ad sheegaysaan ya marxaban halkaasuu marka ku bixiyey labadii boqolba halkaas u leexiyey wuxuu kaloo keenay yani warkaasuu nabiga u yimid waqaala wuxu uhi ya rasuula allah haadihi mi'ataa baciir fii sabiili illah biaxlaasiha wa aktaabiha laba boqol oo riti oo rarkoodii iyo sahaydoodii waxba aan ka maqnayn iga qabu yidhi waatana waa diyaare wa mi'ataa uuqiyatin min adahab laba boqol oo waqyadood oo dahab ana oo lacagana wuu keenay uu ku daray agu badeecada intaa leeg buu adana kusoo daray wa afraqaha amaama nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga hortiisuu saa ugu shubay fasaara nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu guda gelay yankutu fiiha inuu ku gedgedinayo bicuudin kaana biyadihi biyadihi yacni laan uu gacanta sidaa ugu hayay buu lacagta nabigu saa ugu rogrogayaa oo yaquulu wuxuu leeyahay maa dara cusmaan cusmaan ma dhibayo maa facala bacda alyowm maanta wixii ka dambaysa wixii cusmaan uu sameeyo dembi ah waxbaba ka dhibi mayso waxba kama dhimaysu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ya darajadaasuu gaaray wa jaa cumaru baa yidhi yaa la yimid bimaalin kasiirin wa jaa abu bakrin baa yimid binisfi maalihi kada alansaaru radia allahu canhum ajmaciin kulligood nin walba wax alle wuxuu yani keeni karay buu maalinkaa keenay wey can muscab waxaa laga wariyey bnu sacdin radia allahu canhuma can abihi wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi kharaja nabiyu nabigaa baxay sala allahu alayh wasalam ilaa tabuuka wastakhlafa caliyan cali buu khaliif yeelay oo magaaladii madiina wuxuu oga tegey sid cali faqaala wuxuu yidhi sid cali atukhallifunii ma i reebaysaa fi sibyaani iyo wanisaa ma haweenka iyo carruurtaad igu reebaysaa rasuulka ilaahay meesha raggii oo dhan ka baxay magaaladan kuma hari kara ma joogi kara haweenka iyo carruurta ha igu reebin qaala wuxuu yidhi nabigu alaa tardaa miyaadan raalli ahayn an takuuna inaad ahaato minii xaggayga bimansilati haaruun haaruun mansilkiisii min muusa uu u joogay nabi muuse mar alle markuu meel aadayo ama yacni waayahay uu ilaahay amray inuu meel aado dadka yuyuu oga tegi jiray nebi haaruun marka mansilatu haaruun baad ii joogtaa ee muuse uu u joogaye soorsaar raalli kuma tiid ilaa annahu laakine laa nebiya bacdi nebi haaruun nabi buu ahaayoo nebi muuse gadaashiisa asagaa nabi ahaa laakiin aniga mansilkiisii baad ii joogtaa khaliif baad iga noqonaysaa laakiin nabi iga dambeeyaa ma jiro anigu haddaan dhinto nabi ma noqonayso nabi ma tiid haya rawaahu sheekhaan xadiidka muslim iyo bukhaari baa wariyey qadwatu muuta biardi shaam qaswada la yidhaha qadwatu muuta dhulka shaam bay ahayd kaanat qadwatuhaa waxay ahayd fi jumaad alaakhir sanata amaanin bisha jamaad alaakhir la yidhaahdo sanadii sideedaad bay dhacday oo hadda qadwadan qadwatu muuta iyo qadwatu tabuuka waxaa horreysay qadwatu muuta horraysa tabuug baa ka dambaysa tabuug buu marka sheekhu hormariyey markuu hadda dhigaya musanifku muxuu u hormariyey qadwatu tabuug yacni waa duullaha nabigu uu la socday uu hogaaminayey laakiin qadwatu muuta ciidan buu diray moogi asagu lamuuna socon marka qadawaadka nabigu uu duulay ee asagu uu la socday buu marka isku xijinayo taasuu u hormariyey marka can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi amara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu madax oga dhigay fii qadwati muuta qadwada liya qadwatu muuta zayd bin xaarisa ayuu madax oga dhigay uma qaala wuxuu yidhi uma qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam in qutila zaydun zayd haddii la dilo fa jacfar jacfar madax ha noqdo oo raayada islaamka ha qabto wain qutila jacfarun haddii la dilana fa cabdullahi bnu rawax saddexda nin uu magacaabeyba waa la dili doona zayd binu xaarisa u horreeyey haddii la dilo ha qabta buu yidhi jacfar binu abi aalib haddii la dilo cabdullaahi bnu rawax qaala bnu cumar wuxuu yidhi faltamasnaa waan dalabnay jacfar binu abi aalib baan dalabnay oo yacni dadkii la laayey baan ka dhex raadinay fawajadnaahu waan helnay fi lqatla asxaabtii la laayey ee meeshaa ku shahiiday ayuu ku dhex jiray wawajadnaa waan helnay fii jasadihi jirkiisa bidcan wa tisciina sagaashan iyo dhowr oo min dacnatin iyo waramyatin calankii muslimiintuu hayey soo maa sagaashan iyo dhowr nabar baa jirkiisa ku yaalay oo intaa uu dagaalamayay ilaa uu markii dambe naftu ka baxdo ya jacfaru dayaar waxaa leeyahay gacantan midiguu saa ugu hayay calankii markaasaa gacanta laga gooyey midda bidixuu ku qabtay baa le kii bidixana waa laga gooyey markaasuu saa ugu qabtay labada gacmoodoo go-an iyo bandiirada islaamka saa ugu haya calanka islaamka hadduu dhulka ku dhaco ciidanku waa jabayaa mogta u hayaa saas u haya ilaa la dilo wey marka ilaahay wuxuu ugu bedelay laba janaax oo yani dahab ah laba garab oo dahab yani gacmood oo dahabaa loogu bedelay markaasuu jannada ku duulayo jacfaru dayaar baa layidhaha jacfaru dayaar ya nabigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay asagoo jannada dhex duulayo saa u dhex duulayo ya marxaban qaala anasu wuxuu yihi radi allahu canhu naca nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wax khabar geeraariyey zaydan iyo wa jacfaran iyo wabna rawaaxa ayuu u khabar geeraariyey linaasi dadka qabla an yaأtiya alkhabaru khabarku intuuna imaanin wuu khabar geeraariyey wuu khabar geeraariyey macnaheedu waxa weeye akhbara uu ka warramay bimowtihim geeridoodi jacfar binu abi aalib waa dhintay cabdullaahi binu rawaxa waa dhintay zayd binu xaarisa waa dhintay asagoo ciidankii aan imaanin khabarkoodii oo dadkii la laayey iyo dadkii nool midna aan nabiga loo soo sheegin bu asagoo horay dadka ugu sii sheegay maxaa yili jibriil baa u warramaye ya faqaala wuxuu yidhi nabigu markuu ka warramayey akhada raayata waxaa qaaday bandiirada waxaa qaaday zaydun zayd binu xaarisa fa usiiba waa la asiibay waa dhintay uma akhada waxaa qaaday jacfarun jacfar fa usiiba waa la asiibay uma akhada waxaa qaaday ibnu rawaxa cabdullahi ibnu rawaxa fa usiiba saddexdiiba waa la dilay waa saddexdii nin ee nabigu magacaabay wa caynaahu walxaal caynaahu nabiga labadiisa indhoodna tadrifaani ay ilmaynayaan markuu ka warramayo asxaabtaa geeridooda uu ka warramay dadka u sheegay nabigu waa ilmaynay xataa akhada raayata waxaa qaaday buuri bandiiradii sayfun sayf baa qaaday oo min suyuufillahi ilahay sayfihiisa ka mid a khaalid bin waliid xataa fataxa allahu calayhi saddexdii nin ee nabigu magacaabay markay dhinteen khaalid bin waliid baa iska qaaday marka min hayri imratin amar la-aan buu iska qaaday dee hayla saddexdii nin oo la magacaabay hadday dhinteen ma layska shib baa layska dhihi dee khaalid bin waliid baa bandiirada qaaday magaaladina wuu qabsaday markaas wuu qabsaday magaalada can inucmaan bn bashiir waxaa laga wariyey radi allahu canhu alansaariyi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi uqmiya calaa cabdullaahi bnu rawax cabdullaahi bnu rawaxa la miyir daboolay waa goorma marka la miyir daboolay yacni qabla qaswihi duulaankan ka hor waaye intuuna duulaankaan aadin horteed buu xanuunsaday isagoo madiine jooguu xanuunsaday markaasa xanuunkii intuu ka batay baa la miyir daboolay fajacalad ukhtuhu walaashii baa waxay guda gashay camratu la ohan jiray tabkii inay ooyeyso oo maxay ku oyeysaa waa jabalaa waa kadaa waa kadaa tucadidu calayhi ammaantiisa ay tarinaysaa waa jabalaa alla midkii buurta ahaayo buurtaydiiow waa kadaa kii saas ahaayo walaalkeed ba dee inuu dhintay mooday markuu sooxayo fa qaala wuxuu yidhi markuu soo miyirsaday miyirkii ku soo noqday xiina afaaqa markuu miyirsaday maa qulti ma aada odhanin shay-an shay ilaa qiila waxaa laii odhanayay anta kadaalika ma saasaa tahay waa khatar weeye maydka markuu dhinto haddii la ammaano kii saas ahaayo kii saas ahaayo in la yidhahdo waa khalad oo loo qayliyo maxaa niyaaxatulmeyd waa xaaraan waa xaaraan mar alla markay tidhaha waa kii saas ahaayo malag baa isoo ag istaagayo bur weyn oo bir ah dubbuu gacanta ku haysta markaasuu leeyahy anta kadalika masaalash buur baad ahayd ma saasaad ahayd ma midka dadka balaay dhibaatada ka celiyaad ahayd haddaan ha haddaan hadli lahaa burkaa umu madaxayga fujin lahaa buur shib baan iska ahaa ya hadal ma jir marka maydka in loo qayliyo lama ogolo wey ya waa xaaraan in la qayliyo mhm niyaaxat lmeyd waa xaaraan rawaa hadihi alaaata albukhaariy imaam bukhaari baa wariyey wey maruu qultu nacam laqamacanii biha burkaasuu igu dhufan lahaa buri wakaana ibnu rawaxa wuxuu ahaa ansaariyan nin reer ansaareed u ahaa khadrajiyan buu ahaa weliba khadraji buu kasii ahaa waa axadu saabiqiina buu ahaa raggii islaamka u horumaray buu ka mid ah wa shaaciran majiidan buu ahaa shucarada nebigunuu ka mid ah cabdullahi binu rawaxa iyo xasaan binu thaabit iyo ya kacab binu zuhayr iyo shucaradii nabiga u gebiyi jiray nabiga hortiisa ku gebiyi jiray ya ayuu ka mid ahaa faqad kaana wuxuu ahaa fii cumrati alqada cumradii liya cumratu alqada waa xudaybiya markii sanadii lixaad nabiga la celiyey inuu yani cumraysto loo diiday sanadii toddobaad buu cumraystay soo ma bayna yadayi nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiguu saa u hor socday waa wa daakhilu maka maka markuu galay ayuu nabiga hor socday cabdullahi bnu rawax yukhaadibu lmushrikiina asagoo gaalada la khidaabaya biqowlihi khalluu bani lkufaari can sabiilihi qad anzla alraxmanu fi tanziilihi biana khayra alqatli fii sabiilihi naxnu qatalnaakum cala ta'wiilihi kama qatalnaakum cala tanziilihi saasuu nabiga hortiisa ku qaaday khalluu ka wareega bani lkufaari ya bani lkufaari can sabiilihi nabiga waddada u baneey u baneeya nabiga hay hadha waafe kacbada hadha waafe u baneey qad anzla araxmaanu allaha raxmaanaa soo dejiyey fii tanziilihi qur'aankiisa wuxuu ku soo dejiyey biana khayra alqatli dhimasho la dhinta midda ugu khayr badan fii sabiilihi waddadiisa oo lagu dhinta way dhimasho aad dhimato maxaa ugu khayr badan jihaad fii sabiilillahi inaad ku dhimato wax ka khayr badan ma jira ya nin weyn inuu gobashiisa ku dhinta waa laga fiican yahy jihaad fii sabiilillah liicilaahi diinillahi inuu u dhintaa fiican ninku ya khaalid bin waliid baa wuxuu yidhi mawdkii baan dalbay buu yidhi fii madaanihi meeshii loo malaynay intee dagaal buu galay khaalid bin waliid jirkayga meel aan nabar iyo dhaawac kaga oolin ma jira buu yidhi markii dambena waan iska dhintay buu yidhi yani ka mawti albaciir gogashiidaan iska dhintay sidii neef geel u dhinto kale wuu ka xanuunsanayaa dagaalka inuu inuu ku dhintou doonayo inuu dagaal ku dhinto naxnu anaga qatalnaakum waan idinla dagaalamaynaa calaa ta'wiilihi qur'aanka ta'wiilkiisa iyo macnihiinaan yani macnihiisaan inkula dagaalamaynaa kamaa qatalnaakum saan inkula dagaalamaynaa calaa tanziilihi wey dejinta ilahay uu soo dejiyey oo jihaadka inaan idinla idinku jihaadno wey yaa ilahay baa kusoo dejiyey faqaala cumar baa wuxuu cumar bn khadaab yabna rawax cabdullahi bn rawaxow ataquulu shicra bayna yaday rasuli lah sal lay war nabiga hortiisaa shicri iyo gabay ku tirinaysaa gabayga kala wareeg nabiga hortiisa ayuu ku yidhi cumar bn khadaab faqaala rasul lahi wuxu yhi sala allahu alay wasalam dacow ka tag ya cumaru daa buri ninkaan fahada ashaddu calayhi min rashqi namli ay fahaadaa gabaygan gabay ayadoo lagu caayo ayaa oga ashaddu oga daran calayhim gaalada min rashqi nabli in gamuun lala dhaco waxa oga daran carabkaa oga daran carabka iyo yani seef ama waran lagugu dhufta carabkaa darana ma jareexada carabka iyo dhaawaca carabka weligii bogsoon maayo kaa hari mayso laakiin nabar hadduu kugu dhaco way iska bogsoona markii xoogaa la dhayo la daaweeyo waa iska bogsoonaysa marka carabku waa khatar wey jaraaxaatu lisaani laha ilti'aamun walaa yaltaamu ma jaraxa lisaanu jaraaxaatu sinaani jaraaxaatu sinaani laha ilti'aamun warmaha jareexadoodu way bogsootaa laha ilti'aamun bogsooshaa usugnaaday walaa yaltaamu maa jaraxa lisaan laakiin wuxuu carab jareexeeye weligii ma bogsoonin ninkii la dacniyo wax lagu sheego weligii ma inuu waxaa ka hari baad u malayn soo kiisaa ahaa unbaa lagu hayn qoladii jiilkii imaadaba qolada kale unbuu sii gaarsiinaya sii dhaxsiinaya weligaa kaa hari mayso marka carabku khatar wey khaatimatun haadihi khaatima fi lbucuus ghazawaadkii baan ka soo baxnay duulaankii nabigu uu qaaday ama ciidamihii uu diray duulaanka haddana bacsiga iyo ciidamaha yar yarka ilaaladee nabigu uu dirayey wey bacsu caasim wa khubayb iyo wa asxaabihima caasim ninkii loo odhan jiray iyo khubayb waaya ciidankoodii lagu diray ee yani madaxda ay ka ahaayeen can abi hurayrata radi allahu canhu qaal bacasa nabiyu sala allahu alay wasl nabigu waa diray sariyatan sariyo caynan oo ilaalo ah wa ammara calayhi wuxuu madax ooga dhigay caasim binu haabit fandalaquu way tageen xataa idaa kaanuu markay ahaadeen bayna cusfaan iyo wa maka cusfaan iyo maka dhexdooda markay marayaan dukiruu waa loo sheegay lixayin qolo oo min hudaylin ree hudayl yuqaalu lahum la yidhahdo banulaxyaan fatabicuuhum way ka way raaceen way dabagaleen biqariibin wax ku dhow min mi'ati raamin boqol nin oo rumaad ahoo fardahoodii wato oo nin walba yacni ramyigiisa uu diyaar u yahay ayay ka daba direen nimanka niman yar baa hayeen tobaneeyo nin bay ahay fatabicuu way raaceen aahaarahum raadkoodii xataa atow manzilan meel bay tageen nazaluu ay degeen meel bay soo say raadkoodii u hayeen meel bay soo mareen yani ciidankii caasim uu degey fawajaduu fiihi waxay ka heleen nawan laftimiraad ay nawa tamrin timirta lafaheedii bay ku arkeen tazawaduuhu min almadiinati madiine ay kasoo ka soo saaydeen fa qaaluu waxay yidhahdeen haada tamru yasriba yatniba timirteedii wey waxa meeshan lagu cunay waa ka waa ciidankan iyo madiinu ka yimid fatabicuu aahaarahum bay raaceen xataa laxiquuhum ilaa ay ka daba tageen falaja'a caasim caasim wuu magan galay iyo wa asxaabuhu ilaa fadfadin meel buur ahoo taaga ayay fuuleen markay arkeen in ciidankii ka daba yimid faaxaada bihim lqowmi qoomkii baa isweer ka qabtay way yaraayeena dee saasaa loo xilqay wa qaaluu waxay yidhaahdeen lakum lcahdu wlmiihaaq ballan iyo kalsooni baan idiin qaadaynaaye in nazaltum haddaad degtaan ilayna haddaad isdhiibtaan allaa naqtula minkum rajulan hal qofa inaan idinka dilin isdhiiba idinma taabanayne fa qaala caasim wuxuu yidhi waa ciidankii ninkii wataya amiirka ahaa amaa ana anugu falaa anzilu degi maayo fii dimmati kaafirin gaal ballankiisa iyo ammaanihiisa anugu ku degi maayo gaal wax ballan aho uu leeyahy male kolla gaal isu dhiibi maayo irmaanu anoo dagaalamayaan dhimanayagu allaahuma allahayow akhbir u warran cannaa xagga annaga rasuulaka rasuulkaagi rasuulkaaga ilaahu u warran faramuuhum way ganeen xataa qataluu ilaa ay dileen caasiman caasim fii sabcati nafarin toddoba oo min binabli bay ku dileen toddoba uu caasim ku jiro toban nin bay ahaayeen toddoba uu caasim ku jiraa meesha ku dhimatay wa baqiya waxaa haray khubaybun iyo wazaydun iyo warajulun aakhar ay saddexdaa nin baa soo haray khubayb iyo zayd binu dasina ninkii la odhanayey iyo rajulun aakhar cabdullahi binu daariq baa ladahay ninkaas saxaadna faacduuhum alcahda waalmiihaaq saddexdii soo hartay bay yidhahdeen isdhiiba idinma dilayne ballan baan idin qaadne fanazaluu ilayhim saddexdii baa isu dhiibtay falama stamkanuu markay makansadeen minhum ayagii xalluu way fureen owtaara qisiyihim qaansadooda boqonkoodii bay fureen xarigii qaansada ku xidhnaa ee boqonkaabay soo furteen fa rabaduuhum bihaa markaasay ku xidheen way xidhxidheen horta gacmihii bay ka xidheen faqaala rajulu haaliu ninkii saddexaad baa wuxuu yidhi khubayb iyo zaydun iyo nin saddexaad ba heen waa cabdullahi binu daariq haadaa awalu lqadri khayaanada mid iyo ballanka bixidda meesha ugu horraysay weye waan idinoo gelinaynaaye isdhiiba horta waadna xirxirteen soo ma ballankii horta marka horeba ballankii baad buriseen fa abaa wuu diiday an yasxabahum inuu la sa idinma raacaya idila bur halkan kama dhaqaaqay anig idila ina lii bihaulaai uswa buu yidhi kuwaas la laayey oo fii sabiililahi ku dhintay waa asxaabtiisii kuwaasaan ku dayanayaa idila bur halkan ma dhaqaaqayaanu fajaruuhu way jiideen wacaalajuuhu way cilaajiyeen wax kasta way ku dayeen falam yamtasil waa diiday inuu raaco faqataluuhu meeshay ku dileen markay wadi waayeen wandalaquu way la tageen bikhubaybin iyo wazayd khubayb iyo zayd bay wateen xataa baacuuhumaa liahli maka ehlu makay ka gateen iyo ka iibsadeen oo ehlu maka waa kii dee raggoodii la laayey oo beder lagu laaye waxay doonayaan inay uga aaragutaan raggii meeshaa looga dilay markaasay ka iibsadeen halkaasay ka way dileen marka marka meeshaasay ku dileen khubayb ay wa baqiyat lxadiid wa kaana khubayb wuxuu ahaa qatala alxaaris binu caamir binu nowfal xaaris binu caamir binu nowfal ninka la yidhahduu dilay yowma bedrin fashtaraahu waxaa iibsaday binu lxaaris xaaris wiilashiisii famakasa cindahum agtoodu ku nagaaday zamaanan zaman zamanan zaman asiiran asagoo maxbuus ah fakaanad waxay ahay bint lxaaris xaaris gabadhiisii taquulu mid tidhaahdo maa ra'aytu ma arag asiiran asiir nin lasoo qafaa shaqadu weligay khayran ka khayr badan min khubayb laqad ra'aytu waan arkay yaakulu asagoo cunayo min yani min qitfi cinabin cinab laantiis laan cinab ah asagoo cunaya wahuwa muusaqun fi lxadiidi walaysa bimakata yowmaidin samra magaalada makuu ku xidhnaa wakti qoraxeed ahaydoo wakti yani timir ay jirtay iyo cinabtoona ay jireenba maha wax midhoo baxayba ma jirin marka wuuna xidxidan yahay oo saasuu laga haya gacmahaba uga xidhan yahy markaas waxaan ihi laan cinab asagoo gacanta saa u haysta asagoo gacmihii ka xidhan laan cinab uu gacanta ku haystaa markaasuu cunaya yaan ku arkay waa wax yaab lay tiri la yaab ay haadaa risqun razaqahu llahu calaa khubayb bay tiri waa risqi ilaahay ay famaa kaana ma ahaani ilaa risqun razaqahu llahu tacaala waa risqi un ilaahay kor oga keenay moogiye wax dad bini aadan u keenay magaaladoo dhanba ma yaallaba waxa uu cunay waa karaama ay ilaahay uu ku karaameeyo waxay kaloo yani maalinba iyadoo gurigeediibu n yuu ku xidhnaa khubayb markaas wuxuu weydiistay muus waa midi yar baal yaroo lagu xirtaa la odhan jiray muuska midida yaroo lagu xirtaa la odhan jiray mididaa isay buu yidhi kolley baa dee kuwaan way ii tarsanaya inay dilaan bay doonayaane aan isaga xirxiirtahay isay midi bay u keentay marka oo cidyaha iyo waxaan iyu isaga jarjaray mididii markay u geysay wiil yaroo ayada ay dhashay unbaa iyadoon ogeyn oo intay reerka ku mashquulsay intuu gurguurtay buu u tegey waxay aragtay un asagoo wiilkii intuu dhabta ku fariisayay mididiina gacanta ku haysto marka waxay istiri kolley waa nin la dilaya asagu naf uu ka samraaya canugan hore unbu ugu tegaya kan unbu dilaya ya kolley ba asagu hadda nool ma inay dilaan bay rabaane markaasay isku naxday way argagaxday wax alla waxay fashegari wey markay aragtay inay naxday oo meel uu arkay inuu arkay inay naxday ee wuxuu yidhi ma waxaad ka yaabaysaa ilmahan saqiirkaa inaan dilo marna taasaa ka yaabin bui canugaan wuxuu galabsaday ma jira waaba saqiir dembina male maxaan ka dilaya oo ay madaxa u salaxay oo qaad buri wiilka ay ma dilaye weligay ma arag bay tiri nin asiir oo ka khayr badan khubeed ya nin ka khayr badan weligay ma way dileen marka bannaankay u saareenoo falamaa ajmacuu calaa qatlihi kharajuu bihi min alxaram xaramkay ka saareen liyaqtuluuhu khaarijahu xaramka khaarijkiisa xilligay ku dilayaan faqaala wuxuu yidhi dacuunii iga taga usalli ragcatayni bal laba ragcadood aan tukaday ii kaadiye fasallaa wuu tukaday uma qaala lahu wuxuu yidhi lowlaa an taraw ana maa bii jazacun min almowti lazitu fii cibaadati rabbi haddaad yani inaad u malaysaan inaan cabsanayo u cabsaday ogo wuxuu salaadiisa ku dhadhajinaya inaad dhahdaan baan ka yaabayaa ma oye salaadda waan sii badin lahaa buri ilahi cibaadadiisa waan badin lahaa laakiin waxaad ii malayn lahayd haddaan salaadda badiyo fulaynimo wey wuxuu salaadda ugu dhadhanya ya oo yani oo usii badinayo fa kaana wuxuu ahaa asagu awalu man sanna ragcatayni cinda alqatli qof la dilayo qofku markii la dulayo inuu laba ragcadood tukadaa sunnaha soo maa laba ragcadood oo cinda alqatli yani nin jideeya khubayb baa ugu horreeyey khubayb baa ugu horreeyey asagay ka qaateen muslimiinta ya waxyaala fara badan baa jiro oo yani asxaabta ku ijtihaadeen oo ay sameeyeen zamanka nabiga nabiguna uu sugay calayhi salaatu wasalaam ya uma qaala wuxuu yidhi khubayb allaahuma xsihim cadadan u habaare allaahuma xsihim cadadan ilaahu cadadkooda yaree waqtulhum badadan mid mid ilaahu u dil mid mid ilaahu u dil ay yani sufyaan baa ka mid ahaa maalinkaas abu sufyaan baa ka mid ahaa dadkii meesha taagnaa waxaa la yidhi markuu ducadaas khubayb intuu labadii ragcadood tukaday uu habaarayay kuwa qurayshta uu habaarayay dhulku caloosha dhulka dhigaa lagu dambacsaday say wiilkii mucaawiya intuu gacanta qabtiri warsaxo ducada khubayb bay kugu dhicin way socotaa daaliya ay ku marin dhulku uu dambacsadaa uu dhambacsay marxaban markaas shicirkan uu qaado wuxuu yihi walastu ubaali xiina uqtalu musliman calaa ayi shaqin kaana fi llahi masraci wadalika fi daati ilaahi wain yasha yubaarik calaa awsaali silwin mumazacin walastu ma ihi buri ubaalihi mid u aaba yeelayo xiina uqtalu markii la idilayo musliman anoo muslim anoo muslim aba haddaan dhimanayo oo kelimatu tawxiid aan ku dhimanayo calaa ayi shaqin kaana fi llahi masraci calaa ayi shaqin dhinac kiika oo kaana u ahaaday masraci makaano dhicideyda fi llahi haddii un dagaalka anoo xabad rida laygu dilay hadday intay gaalay soo qabsadaan idilaan iyo waa isun kaymid mar haddaan tawxiidka ku dhinto gaal gacantiina aan ku dhinto wadalika fi daati ilaahi taasna ilaahay dartii u weeye waxaanu dhimanayo wain yasha ilaahay hadduu doono yubaarik buu barakaynayaa calaa awsaali shilwin jasad xibnihiisa mumasacin la jarjaray jasad la jarjaray xibnihiisa ilahay hadduu doono wuu barakayn ya waa nin fii sabiili illahi lagu dilay jihaad ku dhintay hubayb aya marxaban waxaa ka mid ahaa ciidankaa ninkii watay caasim ahaa asaguna nin reer qureysheed uhu dilay waxay dooneen markaa markay maqleen dadkii la laayay caasim baa ku jiray qolay soo direen jamaacay soo direen waxay yidhaahdeen bal meydkiisa u tago jirkiisa wax ka soo gooya si aan u xaqiiqsano inuu dhintay ilaahay baa ilaaliyey oo markay quraysh kuwii ay soo direen markay meesha yimaadeen oo yani meydadku ay yaaleen shinni unbaa ilaahay ku kiciyey umaba soo dhowaan karaan nin alla ninkii meesha soo istaaga dhab unbay siinaysaa waa carareen marka ya sababtu waxay ahayd baa layidhi caasim wuxuu ku dhaartay ilaahay kula ballamay qof mus inuu yani gaal inuuna taabanaynin ya allaa yamusa mushrikan walaa yamusuhu mushrik mus inuuna mushrik taabanin mushrikna uuna asaga taabanin buu ilaahay ballan ku qaaday marka intuu noolaa gaal uu iska ilaaliyay inuu jirkiisa taabto sooma markuu dhintayna ilahay baa jirkiisa ilaaliyay ninka weligaa hadduu dhinto jirkiisa waa la ilaalinaya in la ihaanaystaa laga ilaalinaya gaaladu inay intay jarjaraan ku ciyaaraan ay jijiidaan ilahay baa ka ilaaliyay shinni baa loo soo diray oo lagu kiciyey aa kala carray raam ay rawaahu lbukhaariyi baa xadiidkaa wariyey bactu lquraa'i sabciin nimankii yani quraada ahay toddobaatanka ahaa ee nabiga uu diray can anas waxaa laga radi allahu canhu ana riclan nimanka reer ricli la yidhaha iyo wadakwaan iyo wacusaya istamaduu rasuulu llahi sal alay waslam calaa caduwihim nabiga intay u yimaadeen ba waxay yidhahdeen cadowga anagii baa naga badane bal ciidan xoojin ana si oo yani diintana na baro garabna noo noqdo faamadahum nabigu wuxuu ku ziyaadiyey bisabciina toddobaatan oo min alqura kunaa waxaanu ahay nusamihim kuwa ku magacaabo alquraa baan ku magacaabi jiray aan ku magacaabi jirnay buu leeyahay anas binu malik fii zamaanihim zamankoodi quraadaa la odhan jiray kaanuu waxay ahaayeen yaxtadibuuna binahaari maalinkii qoryay soo guran jireen wa yusalluuna bileyli habeenkii oo dhanna way tukan jireen masaajidkay iska deganaayeen oo yani ahlu sufay ahaayeenoo maalinkii dibadday u baxayaan qoryay soo guranayaan qoryahaasay suuqa geysanayaan habeenkii oo dhanna yani masaajidkay ku cibaadaysanayaan oo ku tukanayaan qur-aanka ku aqrinayaan mar alla markii loo baahda meel jihaad looga baahdana waa diyaarde xataa kaanuu markay ahaadeen bibi'ri macuuna meesha bi'ru macuuna la yidhahda qadaruu bihim way khayaaneen qoladii ayada ahayd wa qataluuhum way laayeen fabalaqa nabiya sala allahu alay sl nabiga ayaa loo sheegay faqanata nabigu waa qunuuday shahran bil buu qunuudayey yadcuu asagoo habaarayo yani qoladaa habaarayo fii subxi salaada subax yuu ku qunuuday calaa axyaa'in buu habaarayo oo min axyaa'i alcarabi carab qabiilahoodii ka mid a calaa riclin reer ricli iyo wadakwaan iyo wacusaya iyo wabanilaxyaan buu nebigu habaaray qaala anasu wuxuu yidhi faqara'naa waan aqrinay fiihim qoladaas quraada afiigooda qur'aanan qur'aan waa qur'aan lagu soo dejiyey suma rufica waa la rafciyey haddana waa la nasakhay wey oo muxuu ahaa qur-aankaas balliquu canaa qawmana annaa laqiinaa rabbanaa faradiya canna wa ardaana ay waa hadalkii ay yidhaahdeen baa ilaahay ka xikaayooday oo qur-aan kusoo dejiyey wey balliquu canaa qawmanaa qoomka annagii naga gaarsiiya waa nabigii asxaabtii bay ku jeedaan annaa annagu laqiinaa rabbanaa rabbigaana inaan la kulannay oo faradiya canna uu naga raalli noqday wa ardaana uuna raalligeliye annagana oo annagana aan raalli noqonay radia allahu canhum waraduu canhu baa ilaahay ay way raalli noqdeen ilaahay baana ka raalli noqday rawahu alaa wa canhu waxaa laga wariyey can anas ana nabiya sal alay waslam bacasa wuu diray khaalahu abtigii xaraam binu milxaan la odhan jiray abtigii ayuu diray maxaa la dhihi jiray abtigii xaraam binu milxaan baa layidhi fii sabciina toddobaatan asagoo wata raakiban ilaa bani caamir marka toddobaatanka quraada uu watay iyo toddobaatan kaley ahaayeen labaduba waa la sheegaa laakiin kuwan hadda la sheegay naftooday ahaayeenna waa la yidhahdaa fa qaala wuxuu yidhi yakuunu aye marxaban marka ilaa bani caamir yuu u diray nimanka reer bani caamir layidhaha wa kaana ra'iisuhum qabla haada wahuwa caamir binu dufayl weeye khayara nabiya sal alay waslam qolada reer bani caamir oo loo diray ninkii madaxdooda aha wuxuu ahaa wa kaana ra'iisuhum wuxuu ahaa qabla haada duulaankaas intuu ciidankaa intuuna nabigu u dirin horteen wahuwa ninka ra'iiskooda ana caamir binu dufayl baa la odhan jire khayara nabiya nabiga mid khiyaar geliyey buu ahaa bayna alaaa khisaal saddex khisluu nabigu intuu nabiga u yimid nimanka reer bani caamira madaxdoodii ninka caamir binu dufayl baa la odhan jiray ninkii hogaankooda ahaa ee ugaaskooda ahaa intuu nabiga u yimid bu wuxuu yihi saddex xaala mid yaal yakuunu laka ahlu sahli walii ahlulmadari yakuunu laka inuu kuu sugnaanayo ahlu sahli dadka reebaadiyahoo duurka jira un inaad adigu madax u noqonayso walii ahlulmader dadka magaalooyinka danoo reer magaalkaana inaan anigu xukumayo taa waa mid ow akuunu khaliifataka khaliifkaaga inaan noqonayo adiga inaan hadda arrinta kuu daynayo adiga markaad dhimato inaad ka dardaarmayso o aad warqad qorayso ood dhahaysa ninkaasaa iga khaliifta oo haddaba dadka ad u sheegayso ow aqzuuka inaan kugu soo duulayo biahli lqatfaan qoladii aan ka dhashay ahlu qatfaan baan kuu jamcinayaa dee ciidan laandheera qabiil laandheera u ku faanaya markaas qatfaan inaan kulminayo ay kugu soo duulayaan bialfin wa alfin bialfin wa alfin yacni ciidan aad u fara badan oo cadadkooda aan la sheegi karin laakiin kun nin oo farta farda gudguduudan saaran iyo kun nin oo farda baroor oo cadcad saaran baa ka mid a bialfin wa alfintu waa saas biahli qatfaantaa laga bedeli biahli qatfaan baa kugu soo duulayo anoo wataan kuu imaanaya bialfin anoo wato kun anoo kun wato calaa khayrin fardayna saaran yihiin xumrin gudguduudan iyo wa alfin kun calaa khaylin shaqrin fardo baroor ah saaran ciidanka kale maba la koobi karo laakiin kun nin oo fardo gudgududan saaran iyo kun nin oo farda yani baroor ah saaran baa ka mid a faaba nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu waa ka diiday wuxuu ihi saddexdaa aad sheegtay midna kaa yeeli maayo wax aniga adiga noo qaybsan oo adigana anigana aan reebaadiye xukumaya adigana aad magaalo xukumaysa ma jirto aniga rasuulka ilaahay dadka loo soo diraan adigu waxaa tahay ma jiro tan labaad khaliif aad iga noqonaysana ma jirade khaliifka ninkuu ilaahay ka dhigay umaa noqon oo ehel u noqdee adiga waxaan kaaga dardaarmay ma jiro meeshu dhexaltooye maa wax hadda aan kaaga bedelanaya ma jiro khaliif ma noqonayso duulaanka aad sheegayso waan kugu soo duuli aad leedahayna ilaahay buu nabi ka baryay wuxuu yidhi allahuma kfinii caamiran ilaahu caamir awood buu sheeganayaa iyo qabiillaan dheeru ku faanaya ilaahu iga kaafi shartiis cumr baaba ilaahay ku riday markiiba wuu dhintay daacuun buu dhintay kow ya wuu halaagsan fandalaqa ilayhim xaraamun xaraam baa u tegey wa macahu rajulaani axaduhumaa acraju laba nin baa la socotay marka xaraam anas abtigiyo laba nin baa la socotay oo mid uu naafo yahay acraj oo jiis awey naafo fa qaala xaraamu baa wuxuu yidhi lisaaxiibeyhi labadii nin oo la socotay lamaa danow minhu markay u dhowaadeen kunaa qariiban minii halkaas iska jooga adinku xataa aatiyahum anaa u tegey fain aaminuunii aniga hadday i aamin geliyaan oo markaan aniga u tago diinta aan ugu yeero islaamnimada aan ugu yeero hadday i nabadgeliyaan aniga kuntum qariiban minii waad ii dhowdihiin marka adinkuna waa imaanaysaan wain qataluu aniga wain qataluunii aniga hadday i dilaan ataytum asxaabakum asxaabtiinni baad u tegaysaan dee carara oo markaas aad u baxsan lahaydeen ya ciidankiina ku biira fadahaba lahum xaraamun xaraam baa u tegey faqaaluu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi atu'minuunii ma atu'minuunii ma i aamin gelinaysaan uballiq aan gaarsiiye risaalata rasuulilahi sala allahu alayh wasalam risaalada nabiga aan gutawey nabiga ay soo diray rasuulkii nabigu soo diraan aan diinta gaarsiiye fajacala wuxuu gudagelay yuxadiuhu inuu u sheekaynayo diinta u bandhigayo waawma-u way u ishaareen ilaa rajulin nin nin bay u ishaareen oo kuwii ay meeshan ay tuuran yihin marka ayaga u dhex fadhiyaa marka oo diintiibuu yani ugu yeerayaa qur-aankiibuu u akrinaya nin bay u ishaareen ninkaa waaba kii madaxdooda ahaabay caamir bin udufal naftiisa weeyaan le faataahu min khalfihi gadaal buu uga yimid oo fadacanahu markaasuu waran ku duray gadaal inbuu intuu kaga yimid oo warankii inta halkaa dhabarkaa ka geliyay buu halkaa ka soo saaray qaala xaraamun xaraam wuxuu yidhi allaahu akbar fuztu waan liibaanay war rabbilkacbati baan ku dhaartay markuu arkay warankii halkaa intuu kasoo galay inta ka soo baxay yuu yidhi yani fuztu waan liibaanay buu yihi warabbi alkacbati baan ku dhaartay maxay leey fii sabiili llahi buu ku dhintay sooma uma laxiquu way haleeleen biman kaanuu macahu dadkii la jiray bay haddana tagen faqataluuhum way laayeen ilaa rajulan acraja hal nin oo naafa a mooyaan oo kaana ahaaday fii ra'si jabalin hal mid oo naafo oo ciidanka la socday oo buurta dhaladeeda ku dhuuntay meel gale ninkaa unbaa ka baxsaday ciidanka kale o dhan waa laya uma anzla allahu calayna ilaahay baa qur'aan soo dejiye oo qur'aan baa ilaahay usoo dejiyey uma kaana min almansuuqi buu ka mid ahaa qur-aankii la nasakhay oo muxuu ahaa inaa qad laqiinaa rabbana faradiya cana wa ardaana rabbigeen baan la kulanay faradiya cana wuu naga raali noqday wa ardaana wuuna raaligeliye rawahu lbukhaari bacdu khaalid bin walid ilaa bani jazima khaalid bin walid ciidankii la dirayo ilaa bani jazima nimanka ree ilaa bani yani jazima dhe reer bani jazima loo diray nimanka la yidhaha